subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimeer aad i haysanay qodobada saaka ee wararkeena aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ururka suxufiyiinta gobolka shabeellada dhexe oo ka hadlay caqabadaha ay la kulmaan wariyaasha kulanka ansixinta siyaasadda maamul daadejinta maaliyadda oo lagu qabtay magaalada jowhar bulshada degmada mahaday oo walaac ka muujiyay fatahaada webiga shabeelle kulan la tashi ah ku saabsan diyaarinta qorsho howleedka bulshada oo lagu qabtay magaalada baydhabo maamulka gobolka banaadir oo abaalmarin lacageed iyo deeq waxbarasho siiyey gabadhii kaalinta kuwaad ka gashay imtixaanka dugsiga sare horumar dhanka dhismaha oo laga dareemayo magaalada kismaayo wararka dibadda saakay waxaad ku maqli doontaan u k oo wax ka bedeshay sida muhaajiriinta ay qoysaskooda ku geeyaan waddankaasi
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo arbacaha taariikhda waxay ku beegan tahay saddexda bisha sagaalaad ee sebtembar sanadka labada kun shan iyo labaatanka markaana warkeenii oo fidsan ururka suxufiyiinta gobolka shabeellada dhexe ayaa ka hadlay caqabadaha ay la kulmaan wariyaasha saare cabdi xuseen ayaa qodobkaasi soo jeedinaysa warbaahinta waxa ay door muuqda ka qaadataa tabinta doorashooyinka dalka haddana waxaa jira aqbado badan oo ay la kulmaan inta lagu guda jiro shaqada doorashada gudoomiyaha ururka suxufiyiinta gobolka shabeellaha dhexe cabdiraxmaan xuseen wadaniha oo wareysi siiyey rediyo isna ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in la helo halaan lagu xalin karo caqabadaha ay la kulmaan suxufiyiinta inta lagu guda jiro doorashada gudoomiyaha ayaa sheegay in haddii wadashaqeyn buuxdaha ay dhex marto guddiga doorashada iyo warbaahinta laga gudbi karo caqabadaha ay inta badan la kulmaan suxufiyiinta marka arrimaha doorashooyinka la joog sida saxda haddaan u hadalno waxaa jira xiriiro oo warbaahinta iyo guddiga ay sameeyaan inta marka hore arrimaha doorashooyinka la bilaabinba xarunta xilligaas guddiga ay la shirayaan iyagaa laga doonayaa inay soo diraan qof maxaan ku idhahdaa khibrad leh ka dabaalan karaa waxyaabaha ka dhacaya goobaha doorashooyinku ay ka dhacayaan marka caqabad way dhici kartaa laakiin waxaa loogu baahan yahay wariyaha wakhtigaas xarunta ay soo dirayso inuu naftirkiisa ahaadaa weri xeeladeysan kara isla markaana aan dhihin caqabadaas ay haysato maxaan ku rahdaa dhanka amniga caqabada ugu badan hadda inta badan wariyaasha ay ka cabanayin waxaa waaye amnigay fiiriyaan amnigana dan guuda ku jirto in degdegsiin uusan sameynin xitaa marar qaar waxaa jira in dadka qaarkii ay ka xanaaqaan baaritaanka oo dan guuda isna nabadgelyadana ay ku jirto marka caqabad ma imaan kartaana sidaan aaminsanahay haddii xiriir ay wada yeeshaan guddigii doorashooyinka iyo steshinka ama xaruntii qofkii uu ka socday xiriir ay yeeshaanoo qof macnaha la diibaangeliyey kaarkii xarunta uu ku tagi lahaa guddigii ay siiyeen id kaarkii oo idaacaddii ama telefishinkii ama wasadkii uu ka shaqaynayay uu wato marka wax dhibaato wakhtigaas uu la kulmi karo ma laha sida hadda aan ognahay jowhar oo kale tusaale haddii aan ka soo qaadano wariyaasha inta badan ma jirto wax taaka ama dhibaatooyin kale ay kala kulmaan goobaha doorashooyinka waxaad ogtahay in maalinkii madaxweynaha uu daafurayay ilaa ay wakhtigan wariyaasha juwar runaantii aad iyo aadna ugu mahad celinayo sida ay u ilaaliyeen habsamo socodkii shaqada doorashooyinka inta badan inta aan doorashooyinka la bilaabin ka hor runaantii welwelka naga hayay waxay ahayd sidee wariyaasha loo maarayn doonaa ama ay la qabsan doonaan maxaan ku rahdaa arrinta doorashada ay kula qabsan doonaan koleytaba ilaahay fadligii qof weliba si u xeeladeysan karo oo u xeeladeystay wararkii doorashooyinka waa la soo tabiyaa waxaan rabaa in hal fursada aan kaga faa'iidaysto waqti dhow doorashada way bilaabanaysa hadduu ilahay karaal noqdo in maxaan ku rahdaa wariyaha mar waliba dhexdhexaadinta uu xoojiyo warbaahinta waxa ay door muuqda ka qaadataa tabinta doorashooyinka dalka kulanka ansixinta siyaasadda maamul daadejinta maaliyadda ayaa waxaa lagu qabtay magaalada jowhar waa kan wariyaheena nuur maxamed cabdi wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa kusoo gebagabaysay magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle kulanka ansixinta siyaasadda maamul daadejinta maaliyadeed ee hirshabeelle iyadoo halkaasi lagu ansixiyey siyaasadda kadib markii lagu daray wixii ay bulshada u arkayeen in lagama maarmaan ay u yihiin siyaasadda kulanka waxaa ka qayb galay xubnaha golaha deegaanka degmada jowhar maamulka degmada jowhar maamulka gobolka shabeellaha dhexe odayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka dadka baahiyaha gaarka qaba iyo wasaaradaha arrimaha gudaha iyo maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana ugu horeyn kulanka ka hadlay gudoomiyaha degmada jowhar ahna duqa cismaan maxamed mukhtaar baari
nidaamka maaliyadda waa soo dhaweyneynaa haddaan nahay dowladda hoose waxaan qayb ka nahay dowladaha hoose ee dowladda hirshabeelle waxaan xaq u leenahay in howlaha dowladda hoose ay qabsan lahayd in intaan ay ka tashatona waa soo dhaweyneynaa in intaan maxaa la dhahay ay maanta mas-uuliyad ay ugu yihiin reer jowhar wada tashigeedana ay magaciisii ay meel mari doonaan wixii ay gaaraan ay noqon doonto in reer jowhar ay wada gaareen waxaan leenahay waa soo dhaweyneynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay wada shaqeyn wacan waxaa ugu dambeyn kulanka ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka hirshabeelle nuur jaake waa barnaamij lagu diyaarinayo siyaasaddan haddii dowladnimo lagu shaqaynayo xeerar iyo nidaam iyo siyaasada lagu shaqeeya waa in siyaasado iyo xeerar la refeergareeya ay jiraan dadkana lagu kala hagaa dadka bulshadu waxay ku wada socon karaan inay dabaqaan islamarkaana ay ilaaliyaan shuruucda iyo xeerarka dowladda hirshabeelle u yaallo oo uu ku hogaamiyo madaxweyne cali guudlaabe aqoon isweydaarsigan maanta wuxuu astaan u yahay tallaabo muhiim ah ee loo qaaday geedi socodka ku aadan taabagelinta hab dowladeed oo ka jawaab celinayo isla xisaabtan hufnaan iyo maamul daadejin maaliyadeed ma aha keliya hab farsamo wuxuu tiirdhexaad u yahay kulankan awoodsiinta dowladaha hoose maadaama wasaaradda arrimaha gudaha ay ka shaqayso dowladaha hoose waxay inta badan ka shaqaysaa inay awood siiso oo embowerin ku samayso siday awood u heli lahaayeen oo shaqooyinkooda ay ku gudan lahaayeen arrimahan dowladaha hoose sidoo kale waxay lagama maarmaan ah kulankan uu diiradda saarayaa tayaynta adeeg bixinta iyo soo dhoweynta dowladnimada shacabka loo dhoweeyo dowladnimada marka shacabka loo dhoweynayo waa dowladaha hoose oo laga shaqaysiiyo dowladaha hoose matalaaday ku joogaan dadkaas matalaadka ku jooga haddii laga shaqaysiiyo shacabkana adeeg bixintii iyo matalaaddii dhabtaadi way helayaan kulankan lagu ansixinayay siyaasadda maamul daadejinta maaliyadeed ee hirshabeelle ayaa ah mid kor u qaadaysa siyaasadda iyo horumarinta maaliyadda hirshabeelle
bulshada degmada mahadaay ee gobolkani shabeellada dhexe ayaa walaac waxay ka muujiyeen fatahaada webiga shabeelle xilli biyo badan uu keenay webiga xaliimo cali ibraahin ayaa qodobkaasi soo jeedinaysa
maamulka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa bilaabay dadaalo ballaaran oo lagu hortegayo fatahaadaha webiga shabeelle kuwaas oo sannadihii u dambeeyey si joogto ah u saameeyey magaalooyin iyo duulooyin badan gaar ahaan jowhar iyo beledweyne qaar kamid ah bulshada ku dhaqan degmada mahadaaye gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka warbixiyey saameynta ay sanad walba kala kulmaan fatahaadaha webiga shabeelle uu sameeyo
waa mahadsan yihiin intii oo mudan oo meeshaan nala joogto waa mahadsan yihiin maad allah ka geersiyo walaalahaanya noo soo gurmade ee wax nala qabtay haddana aan kasii rabno baahida allah gooya ayaa bixiya dharagtana allah bixiya waxaan idinka baryaynay walaalahaanya haddaba halganka dheeraad u galay in ay fatahadda biyaha shabeelle ka hortagaan ilaahayaa wax ka hortegi karee waxaad ku mahadsantihiin howsha wanaagsan ee aad maanta ka qabateen ee adna haddana aad haysiin walaalihiinna degmada mahadeey gaar ahaan xaafadda kacaanka ayay howsha hadda ku socotay webigaan fatahay mar walba inuu fato dadka dalga ka gooyo oo dhibaato u geysta beeralayda saas laadiligan ayaa looga hortegaa oo loo buuraa marka cid walba ee degmada maaday kasoo jeedana iyagana waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan oo waxaawahay sheeg ay kaalintooda ka qaataan taas kadib aad ayay u mahadsan yihiin waxaana noogu caawiyey walaalkayna ciltire ilaahay ajri xasanaad dhasna hasii dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka hirshabelle cabdirasaaq cali ayaa ku baaqay in la kordhiyo taageerada iskaashiga heer qaran iyo heer caalami ah si loo xakameeyo saameynta fatahaadaha oo si isdabajooga ah usoo laabatay sanadihii u dambeeyey degmadan waxay u baahan tahay intaa in ka badan loo qabto baayahaadsoo koobi kar maaha sidaa ka warqabna waxaan ognahay degmadu inay tahay degmo meel kastaba baahay ka jirto haddii aa laheed caafimaadka haddii aa laheed howlihii kale oo lagu talagalay in lagu horumariyo degmada dhanka beeraha hadday tahay marka waxaan u baaqaya wasaaradaha kale ee howlaha ku leh sida wasaaradda beeraha oo kale in sida ugu dhow haddaba ay kaalintan ay qayb ka tahay waxaan rajeynaya iyada lafirkeeda inay haddana intaan inka badan u qaban doonto dadka degmada maxadaay oo ayada baahid dhab ah hayso oo laga yaabo webigaana sida hadda u muuqata hortiina inuu xaalad ku jira khatar ahay meelahaana ma aha keliya walax aan baahideeda aan buuxinay walax yar waxaa waaye oo dhigjoojin ah oo bilow ah marka waxaan ka codsanaynaa in hay-adaha iyo wasaaradaha kaleba ay usoo daysadaan wasaaradda ganacsiga ayna taageeraan degmada maxdaay baaqaan ayaa imaanayaa xilli uu biyo keenay webiga shabeelle lagana cabsi qabo inuu geysto khasaare kale kulan la tashi ah oo ku saabsan diyaarinta qorshe howleedka bulshada ayaa waxaa lagu qabtay magaalada beedhabo waa kan waryaheena saare cabdi oo mar kale faahfaahinaysa wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ku qabatay kulan la tashi ah oo ku saabsan diyaarinta qorshe howleedka bulshada kulanka la tashiga ayaa waxaa kasoo qaybgalay howlwadeyno ka socda wasaaradda amniga cadaaladda haweenka iyo arrimaha gudaha maamulka degmada baydhabo saraakiil ka tirsan booliiska habeenka iyo dhalinyaro furitaanka kulanka ayaa waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed yaasiin cabdulaahi kaasi oo kasoo qaybgalayaasha ku dhiirigeliyey in ay si buuxda ugu faa'iidaystaan habraacyada iyo aqoonta la xiriirta diyaarinta qorshahan
inaan qaadanno ama ka faa'iidaysanno tababar ku saabsan ilaalinta xuquuqul insaanka ama xuquuqul aadanaha oo muhiim u ah hoolmaameedkeenna haddii ahaan lahayd ciidanka booliiska dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo guud ahaan dadka koonfur galbeed oo halkan nagala joogaan maamulka degmada baydhabo ururka haweenka ururka dhallinyarada iyo tiim ka socda wasaaradda amniga dowladda koonfur galbeed soomaaliya tababarkan wuxuu fokas ka saarayaa sida booliiska dowladda koonfur galbeed soomaaliya u ilaalin lahaa xuquuqul aadanaha iyagoo oolba ilaalin jira at least in la xusuusiyo shuruucda caalamiga maxay ka qabtaa sharciga soomaaliya muxuu ka qabaa ilaalinta xuquuqul insaanka muxuu ka qabaa sharciga dowladda koonfur galbeed soomaaliya dastuurkiisa iyo xeerarka kale ay dejiyeen wasaaradaha kala duwan dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyadoo aan ognahay muhiimadda ay leedahay ilaalinta xuquuqul insaanka sidoo kale iyagana bulshada maxaa loogu baahan yahay xuquuqda sida loo ilaaliyo bulshada iyagana waajibaadaa saaran mas-uuliyaadna sidoo kale waa saaran yihiin loogu baahan yahay inay dadka kula macaamilaan kula shaqeeyaan gaar ahaan arrimaha booliiska had- markay imaado saa idinkaba kaba heleysiin booliiska waxay lafdhawr u yihiin ilaalinta nabadgelyada bulshada ku nool degmada baydhabo sidoo kalena gaar ahaan wa- waa dadka ugu dhow ee la jaanqaadi kara la falgala habeen maalin la shaqeeya shacabka marka tababarkan ee, focuskiisa wuxuu- waxaa saari doonaa marka hadduu ilaahay raa bulshada ururada habeenka iyo dhallinyarada iyo maamulka degmada iyo booliiska si ay u wada ilaalin karaan iyagoo wada jira xuquuqul insaanka booliiska xa- naftarkiisa xaq uu leeyahay qofka shacabka ee booliiska xuquuqdiisa u ilaalina qofka booliiska sarkaalka markaa shaqeynayo ama askariga markaa shaqeynayo shacabka sidoo kale xuquuqdiisa oo u ilaalinaya se nidaamada caalamiga maxay ka qabaan universal declaration waxyaala lahaa jiro shuruuc caalami ah oo soomaaliya qayb ka tahay wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya ayaa wado dadaalo lagu xoojinayo iskaashiga iyo wadajirka bulshada si loo helo qorshe howleedyo wax ku ool ah oo ku salaysan baahiyaha dhabta ah ee bulshada maamulka gobolka banaadir ayaa abaalmarin lacageed iyo deeq waxbarasho siiyey gabadhii kaalinta koowaad ka gashay imtixaanka dugsiga sare nuur maxamed ayaa qodobkaasi faahfaahinaya saake gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho dr xasan maxamed xuseen mongaab ayaa kafaala qaad nololeed iyo taageero mustaqbalka waxbarasho ah uga yaboohay caaisha aadan ugaas oo ku guuleysatay kaalinta koowaad ee imtixaanka fasalka labiyo tobanaad ee dugsiyada sare ee dalka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho dr xasan maxamed xuseen mongaab oo la kulmay caaisha aadan ugaas iyo hooyadeed ayaa u fidiyey deeq waxbarasho oo dhammaystiran oo dalka gudihiisa lagu bixinayo abaalmarin lacageed bilad sharaf iyo kafaala qaad nololeed gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa sidoo kale xusay in guusha caaisha ay tahay tusaale dhiirigelin u ah bulshada gaar ahaan gabdhaha islamarkaana ay muhiim u tahay in la siiyo fursado ay ku horumariyaan xirfadooda iyo noloshooda mustaqbalka
intaas kadib gobolka banaadir farxad iyo reereyn bay u tahay in caaisha ay kasoo jeedo gobolkan xarunta caas- wadanka caasimada dalka halkan waxaan ku guddoonsiinay bilad yar iyo abaalmarin dhaqaale ah oo idana kooban sidoo kale waxaan u ballan qaadnay caaisho in aan deeq waxbarasho oo dowladda hoose ee xamar ay siinayso ilaa ay jaamacadda ay ka dhammaysana deeqdaas waxbarasho way u soconaysaa haddii ilaah yidhaahdo ayaan u ballan qaadnay caaisho markaan maamul gobolka banaadir waxaa ka go-an horumarinta waxbarashada dhiirigelinta dadka waxbaranaya si gaar ah gabdhaha soomaaliyeed ee waxbaranaya tiirdhexaadka u ah bulshada soomaaliyeed marka mar labaad mar saddexaad caaisho hambalyo guuleyso ilaahay subxaana wa tacaalana ha kugu guuleeyo mustaqbalkaaga waxbarasho iyo nololeed inta dhimanba hooyo hooyo- hooyadana si gaar hooyo nadiifana si gaar ah idana u hambaleyna dadaalka ay kusoo bixisay gabadheeda mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala barakaatu caaisha aadan ugaas iyo hooyadeed nadiife axmed rooble ayaa iyaguna dhankooda ka mahad celiyey taageerada iyo deeqda waxbarasho ee uu ugu yaboohay gudoomiye mungaab awalna asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu anigoo magaceyga yahay caaisha aadan ugaas xirsi oo ah ardayaddii kaalinta koowaad u gashay imtixaanka qaranka dugsiga sare sanad dugsiyeedka labada kun labaati afar labada kun labaati shan oo- oo kasoo baxay iskuulka soos degmada hilwaa wuxuu aada ugu mahadsan yahay gudoomiyaha bada sharafku i siiyey iyo waxdeeq waxbarasho ii ballanqaaday iyo wixii kaloo abaalmarinu igu dhiirigeliyaba aada iyo aada u mahadsan yahay dhiirigelintiisa iyo hambalyadiisaba farxad aada u weyna iga dhigan tahay gobolkeyga in gudoomiyaha gobolkeyga inuu intaas waxaas wanaag ii sameeyo aada iyo aada ugu mahadsan yahay run ahaantii farxadeyda masoo koobi kari alxamdulilah rabbilcaalamiin arrintan ayaa dhiirigelin u noqonaysaa caaisha waxaana ay fursad kale u siinaysaa inay kor u qaaddo horumarkeeda waxbarasho waxa ay sidoo kale tusaale u tahay ardada kale ee waxbaranaysa horumar dhanka dhismaha ayaa waxaa laga dareemaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose xalim cali ibraahin ayaa soo jeedinaysa gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed ayaa shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa isagoo ka warbixiyey horumarka muuqda ee ka socda magaalada kismaayo sanadihii u dambeeyey duqa magaalada ayaa sheegay in kismaayo ay si weyn uga tilaabsatay horumar la taaban karo oo dhinacyo badan leh kuwaas oo ay kamid yihiin dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha adeegyada bulshada nadaafada magaalada iyo dib habeynta adeegyada maamulka degmada cumar cabdulaahi maxamed ayaa xusay in horumarkaasi uu suurtageliyey kadib iskaashi dhow oo u dhexmaray dowlada goboleedka jubbaland maamulka degmada iyo shacabka magaalada wuxuuna carabka ku adkeeyey in wadajirka iyo go-naanta dhammaan dhinacyadaasi ay saldhig u yihiin guulaha lagu gaaray horumarinta magaalada waxaan rabaa inaan guud ahaan warbixin kooda ka siino shacabka reer Soomaaliyeed magaalada iyo xaaladaha horumarinta ay marayso qaybo ka mid ah sidaad ogtihiin magaalada Kismaayo sanadihii u dambeeyey waxay ku tallaabsatay horumar dhinaca kobaca dhaqaalaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo bileeda horumarkaa waxaa saldhig u ahaa maamulka reer degmo iyo shacabka magaalada ismaaciil runtii aada looga shaqeeya waxaa kale oo doorkaxaada ka ahaa dowladda jubbaland haddaan dowladnimadu jirin ay staa shaqaysay iyadoo hogaaminayo madaxweyne xamaan islaam runtii mashaariicda magaalada socota aad iyo aad oo horumar looga qaatay mashaariic badan baa magaalada socota waxaa u horeeya مشروع وين وسنعيد من أفاتي السنة وأوقي بلوك المشاريع السعودية maamulka degmada kismaayo ayaa wada dadaalo ballaaran oo lagu horumarinayo magaalada iyadoo la kaashanayo shacabka iyo hay-adaha kala duwan markaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqada
waa hagaag dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada afka bariiska xamsaha ayaa la kala siisanaya sideed iyo labaatan dolar bariiska safaari ayaa la kala siisanaya lix iyo toban dolar afka burka ayaa la kala siisanaya shan iyo toban dolar afka sokorta ayaa la kala siisanaya sagaal iyo toban dolar kartoonka baastada ayaa la kala siisanaya toban dolar jirgaanka cadeeda ayaa la kala siisanaya soddon iyo kow dolar koombada galeyda ayaa la kala siisanaya afar iyo toban kun koombada digirta ayaa la kala siisanaya shan iyo soddon kun halka koombada digirta salbukada la kala siisanayo shan iyo labaatan kun sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhara ayaa halka dolar bixinta la kala siisanaya soddon dhibic saddex halka qabashada la kala siisanayo soddon xubintii sarifka iyo suuqyada ah waa nageynta markaana xubinta cayaaraha xidiga qadka dhexe ee bashona betri ayaa shaaca ka qaaday laba cayaaryahan oo ku riyoonayo inay ku biidaan kooxdiisa kuwaasi oo ah rodri iyo haaland oo ka tirsan manchester city betri ayaa hadalkaani ka sheegay shir jaraa'id kadib dhacdo xayeysiisa oo lagu qabtay xerada tababarka xulka sbain wuxuu si weyn u ammaanay saaxiibkiisa xulka qaranka sbain ee rutri iyo waryahanka reer norway ee haaland kaasoo loo arko gooldhaliya aan caadi ahayn inkastau ku adkaystay muhiimada iskuduubnida kooxda in ka badan guulaha shaqsiga ah betri wuxuu aaminsan yahay in keenista ciyaartooyda heer sare ah oo noocan oo kale ay barshoona u sahli karto inay sare u qaado himilooyinkeeda horyaalada gudaha iyo tartamada oo dhan ee yuruba halka warkaasi aad kala socotaan waa radio wisnay jowhar shabeelle dalxe soomaaliya markaana akhbaaraadka dibadda dowladda u k ayaa ku dhawaaqday in si kumeel gaar ah ay u joojinayso habka muhaajiriinta ay ku keenaan qoysaskooda wadankaasi xogeyaha arrimaha gudaha ee u k cobar ayaa go-aankani hirgalayo sheegay toddobaadkani inuu la mid noqon doono sida xayiraadaha kale ee saaran dadka kale tani waxay ka dhigan tahay in sanadkii ay u k gasho sagaal iyo labaatan boqolkiiba qofka doonayo inuu qoyskiisa geeyo wadankaasi sidoo kale dadka uu wadan sidoo kale dadka wadankaasi la geeyana lacag ahaan laga qaado sagaal labaatan kun lacagta yuroga muhaajiriinta doonaya inay keenaan dalka xubno ka tirsan qoysaskooda waxay wajahayaan caqabado badan nidaamkan cusub ayaa lagu sheegay waxaa sidoo kale la filayaa in sanadkan wax dheeri ah lagu dari doono sida ay u keenaan qaxootiga qoysaskooda ee geenaya wadanka u k dowladda u k waxaa haysata cadaadis ballaaran oo ku saabsan sida ay u maareyso qaxootiga iyo mangalyadoonka qodobkaasi dibadda ayaan ugu dambeeyay guud ahaan warkii subaxnimo ee radio snai